iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha juqraafideed iyo isbeddelka ku yimid suuqyada tamarta adduunka ayaa caasimadda ingiriisku waxay martigelisay shirweyne caalami ah oo lagu sugayo amniga tamarta adduunka kaasoo ay ka soo qaybgaleen konton iyo shan dowladeed oo ka kala socda qaaradaha caalamka oo ay weheliyaan ilaa konton ka mid ah hogaamiyaasha warshadaha tamarta ee ugu saamaynta badan dunida shirmadaxeedkan oo ay soo qabanqaabisay dowladda ingiriiska oo kaashanaysa hay-ada caalami ah ayaa lagu soo bandhigay caqabadaha isa soo taraya ee soo wajahaya ammaanka wax soo saarka tamarta kaasoo lagu qorsheeyey in lagu dhiso heshiis caalami ah oo ku saabsan siyaabaha lagu gaari karo isbeddel ku yimaada dhanka tamarta oo waarta nabadgelyada tamarta ayaa lagu qeexa isku xirka amniga qaranka iyo helitaanka kheyraadka dabiiciga ah maadaama helitaanka tamar jaban ay lama huraan u tahay horumarinta dhaqaalaha casriga furitaanka shirka ra-iisul wasaaraha britain kiir sataramar ayaa ku nuuxnuuxsaday in udubdhaxaadka amniga tamarta uu yahay mid uu waajib ka saaran yahay cid waliba oo ay qusayso isagoo ka digay in sii wadidda isticmaalka tamarta qaab hub ahaan ah sida dhacday kadib dagaalkii ruushka ee ukrein laba kun labaiyo labaatankii uu noqon doono mid dalalka qaar ka dhiga kuwa nugul oo aan yeelan dhaqaalo ku filan sidoo kale agaasimaha fulinta hay-adda tamarta caalamiga doctor faatax birol ayaa tilmaamay in ammaanka tamarta uu noqday mid aan la qaadan karin isagoo sheegay in boqolkiiba siddeetan iyo shan mashaariicda tamarta ee cusub ay ku tiirsan yihiin ilo dib loo cusboonaysiin karo sida qoraxda dabayshaah iyo biyaha halka afartii baawur ee adduunka laga kala iibsanayo uu mid ka mid ah yahay gaari koronto ku shaqeeya dhankeeda madaxa komishinka qaaradda yurub haweeneeda lagu magacaabo ursula fon ayaa xaqiijisay in midooda yurub uu weli ku sii socdo waddadii uu ku joojin lahaa soo dejinta shidaalka ruushka marka la gaaro laba kun labaatan iyo toddobada inkastoo ay socdaan xiisado caalami ah oo wax badani ka beddelay dhaqaalaha caalamka foon ayaa ku eedeysay moosko inay saadka tamarta u isticmaashay hub ahaan iyada oo xustay in yurub ay kordhisay ku tiirsanaanteeda tamarta dib loo cusboonaysiin karo taasoo ka dhigan in ku dhow kalabar wax soo saarkeeda korontada ee sannadkii hore uu ku tiirsanaa tamarta dib loo cusboonaysiyo waxay ku nuuxnuusatay in badda waqooyi ay noqon karto xarunta tamarta dabaysha iyo in kobaca degdega ah ee baahida korontada ay u baahan tahay maalgashi la taabo karo haweeneydan ayaa iftiimisay ballanqaadyadii midooda yurub ee shirweynihii isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay kaasi oo ku jiray heshiis saddex geesood ahaa oo lagu laba jibaarayo wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo marka la gaaro sannadka laba kun soddonka si ka duwan habka yurub washington ayaa qaaday cod taxadar leh iyadoo mas-uul u hadlay maraykanka oo lagu magacaabo toma juwas uu muujiyey walaaca dalkiisa uu ka qabo siyaasadaha cimilada ah ee aadka u adag waxa uu yidhi juweys uma hurayno dhaqaalaheena ama amnigeena heshiisyada caalamiga mana ku dhiirigelinayno waddan kale inuu sidaasi sameeyo isagoo ku baaqay qaab macquul ah oo lagu kobcinayo baahida tamarta caalamiga ah iyo isku dheelitirka siyaasadaha cimilada ah iyo danaha waddan kasta waddamada ka socday koonfurta adduunka ayaa muujiyey inta lagu guda jiray shirmadaxeedka baahiyada gaarka ah ee ku aadan kala guurka tamarta ra-iisul wasaare ku-xigeenka ciraaq ee arrimaha tamarta ahna wasiirka batroolka ninka lagu magacaabo xayaan cabdulqani ayaa xaqiijiyey in dalkiisu uu qorshaynayo in qayb ka mid a wax soo saarkiisa naaftada uu u beddelo gaas iyagoo dhanka kala bilaabay mashruucyo tamarta cadceedda ah oo gaaraya laba iyo toban gigiwatis dhankiisa wasiirka batroolka iyo macdanta ee masar kariim badawi ayaa ku baaqay in la kordhiyo qaybta tamarta ah ee wax soo saarka gudaha ee dal kasta lagana dhigo boqolkiiba hal ilaa boqolkiiba lix isagoo u ictibaariyey in maalgashiga caalamiga ee ku aadan tamarta nadiifka ay waajib tahay inuu la jaanqaado waaqica waddamada soo koraya dhaqaale ahaan halkii ay ku soo rogi lahaayeen qodobo horey u jiray wasiirada isbayn maleysiya iyo kolombiya ayaa kulankaasi ka jeediyey fariimo isku mid ah iyagooo ku baaqay iskaashi cadaalad ah oo hubinaya kala guurka tamarta oo dheelitiran oo aan uga sii dari karno farqiga dhaqaale oo u dhexeeya waqooyiga iyo koonfurta adduunka dhanka kale ingiriiska ayaa ku dhawaaqay iskaashi uu la samaysanayo shirkadda talyaaniga ini si ay u bilaabaan mashruuca qabashada iyo kaydinta karbon ee waqooyiga england taasoo qayb ka ah qorshe uu ku baxayo koob iyo labaatan bilyan oo yuro ah oo lagu taageerayo tiknolojiyadda tamarta nadiifka ah sida dabaysha xeebaha iyo tamarta nukleyerka maamulaha mid ka mid ah shirkadaha isbaanishka oo shirkaasi ka qayb galay ayaa yidhi isbeddelka tamarta waa mid aan la joojin karin waana inaan la qabsanaa halkii aan ka hortegi lahayn inkastoo ay kala duwanaayeen aragtida iyo mawaaqifta xubnihii isugu yimaaday shirkaasi haddana waxa uu daaha ka qaaday in nabadgelyada tamarta aysan hadda ahayn arrin farsamo ama deegaan ah balse ay tahay mid istaraatiiji ah oo dhinacyo badan ku qotonta caqabadaha ugu weyn ayaa hadda ah in la helo meel ay wadaagaan hanqaltaagga deegaanka iyo danaha juqraafiyadda siyaasadaysan si loo xaqiijiyo mustaqbal tamar waarta oo cadaalad ah